faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiib hameen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka habeennimo ee raadiyo cadaada caawi kuwada ugu dooron ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo si diiran lagu soo dhoweeyey magaalada gaalkacyo goofa gaaraana kula hadlay shacabka magaaladaasi xildhibaanada golaha shacabka oo maantay meel mariyay sharciga saxaafadda soomaaliya faahfaahimo dheeraad oo ka soo baxaya qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada muqdisho odayaasha dhaqanka magaalada cadaado oo maanta iska diida kulan uu ka dalbaday ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya wafdi uu hogaaminaya gudoomiyaha golaha shacabka dalka oo maanta gaaray degmada xudur ee gobolka bakool taliyaasha ciidanka qalabka sida oo maanta xarunta taliyaasha ciidamada qalabka sida oo maanta xarunta guud ee ciidanka booliiska galmudug ka dhagax dhigay magaalada cadaado shirweynaha shanaad ee dib u eegista waxbarashada dowladda soomaaliya oo maanta laga daahfuray magaalada muqdisho xubna ka tirsan golaha wakiilada somalilan oo ku baaqay in si sharud la-aana loo joojiyo dagaalbeeleedyada ka soo cusboonaada qayba ka mida gobolka sanaag qodobada iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontiin warka habeennimo ee raadiyo cadaada ee u diyaar garooba qodobada iyo kuwo kale
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo isniini sii baxaysa talaada soo gelaysa taariikhda ay ku astaysan tahay bisha toddobaad sideedeeda sanadka laba kun toban iyo sagaalka qodobada oo dhan caawi waxaa la diyaara xasan axmed maxamed khasaaro mahadsaned habeen wanaagsan imkii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyr ayaa si diiran lagu soo dhoweeyey magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug iyadoona dhinaca kale meel fagaraha kula hadlay bulshada kusoo dhoweysay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyr ee wafdi ballaaran hogaaminaya oo safar dhanka dhulka uga soo baxay magaalada dhuusamareeb caasimadda galmudug ayaa maanta gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaasoo si diiran lagu soo dhoweeyey wafdiga xasan cali kheyr ee maanta gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa qayb ka ahaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo maalmin lasoo dhaafay ku sugnaa deegaanada galmudug ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre waxaa faafka hore magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ku soo dhoweeyey qeybaha kaladuwan ee bulshada iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed xasan cali kheyre oo meel fagaraha kula hadlayay bulshada soo dhaweysay ayaa u sheegay in ujeedkiisa uu yahay sida galmudug looga dhisi lahaa maamul oo dhan yahay gacmo furan iyo salaan gacaltooyan sidnaaye gaalkacyoy gaalkacyoy manabadbaa waa idiin soo geliibnayee gaalkacyoy gaalkacyoy ma nabadbaa gurigii kabtakaan gebigeen gudaha u soo galnee gaalkacyoy gaalkacyoy ma nabadbaa gaalkacyoy geesiyaal marbaashey gaalkacyoy ma nabadbaa gaashaanqaad adkaysile geydii ku caanow gaalkacyoy gaalkacyoy ma nabadbaa biyihii gallaydiiyo iyo mayskaan biyaha gurin gaalkacyey gaalkacyey ma nabadba geeyigii halyeey cabdulaahi ciisow gaalkacyey gaalkacyey ma nabadba galmudug loo dhan yahay baan idiin soo gelbiyey gaalkacyey gaalkacyey ma nabadba galmudug wada heshiisaan gogosheeda fidinee gaalkacyey gaalkacyey ma nabadba taariikhda iyo ilbaxnimada ay huwan tahay magaaladan gaalkacyo waxay ka muuqataa soo dhowaynta diiran oo aad noo samayseen ilbaxnimadiinnu waxay ka muuqataa dawladnimada dhallinyaro iyo waayeel rag iyo dumar aad hortaanna ku taagan tihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waxaan idinkugu nimid socdaal qayb ka mid ah in la adkeeyo maamul goboleedka galmudug laakiin waxaa sharaf weyn ii ah inaan taaganahay magaaladii ay ka soo bilaabatay taariikhda dowlad goboleedka galmudug saddex iyo toban sano ka hor saddex iyo toban sano ka hor ama labada kun iyo lixdii rag soomaaliyeed oo idinka idinka tirsan ayaa aasaaska u jeexay allah u naxariistee oo ugu horreeyey halyeeyeennii kiimiko waxaan leenahay geeddi socodkii ay soo bilaabeen raggaas iyaga ah oo qaar ka mid ay halkan joogaan oo ugu horreeyo jenaraal raydiid iyo madaxweyne xaas iyo kuwo kale uu caalim ka mid yahay cabdikariim guuleed ka mid yahay kulligood waxay soo qabteen shaqo kulligood halkanay ka soo jeedaan kulligoodna waa mahad celinaynaa
xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta meel mariyey sharciga asxaafadda soomaaliya cabdirashiid cali maxamed ayaa faahfaahinaya xildhibaanada baarlamanka aqalka hoose dalka kadib kulan ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxay ansixiyeen islamarkaana meel mariyeen sharciga saxaafadda sharcigan ayaa horay waxaa u meelmariyey baarlamankii sagaalaad ee dalka balse dib waxaa u soo celiyey baarlamanka tobnaad ee dalka kadib markii uu sheegay in loo baahan yahay wax kabedel lagu sameeyo sharcigan xildhibaanada hortooda ayaa waxaa warbixin ku saabsan xeerkan saxaafadda ka akhriyey guddoomiyaha guddiga saxaafadda ee baarlamanka soomaaliya khaalid macow waxa uuna sheegay in xeerkan uu muhim u yahay madax bannaanida iyo sidoo kale dimuqraadiyadda iyo weliba sidii loo heli lahaa saxaafad madaxa bannaan ee ka howlgasho soomaaliya xildhibaanada baarlamanka aqalka hoose dalka ayuu ka dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u meelmariyaan taariikhdu markay ahayd sideed iyo tobankii bishii shanaad labada kun iyo sagaal iyo toban kalfadhigii shanaad taariikh kulankiisa shan iyo tobanaad waxaa golaha la horkeenay akhrinkii labaad ee heerkan warbaahinta kadib guddigii wuxuu dhegaystay tala soo jeedintii xildhibaanada golaha shacabka wuxuu sidoo kale wada tashi dheer ee ah la sameeyey dhinacyada uu quseeyey sharcigan wuxuuna la qaatay in badan oo ka mid ah wuxuuna qaatay in badan oo ka mid ah tala soo jeedintii xubnaha golaha sida aad aad ku arki doontaan akhrinta uu soo jeedin doono xogayaal mudane guddoomiye mudanayaal guddigu wuxuu soo qabtay shaqo badan annagoo la tashanay qeybaha kala bulshada oo kala duwan ee sharcigan saameynta ku leeyahay haddaba mudanayaal xildhibaanada golaha sharafta leh waxaan si sharaf leh iyo qadarin leh idinkaga codsanaynaa inaad ansixisaan sharcigan maadaama uu ahmiyad weyn u leeyahay horumarinta dalka iyo warbaahinta warbaahin taya leh oo madax bannaan waa salaamantiin intaa kadib xildhibaanadu waxay gudagaleen codaynta sharcigan saxaafadda waxaana cod aqlabiyad leh ku ansixiyey boqol sagaal iyo soddon mudane oo ka mid ahaa boqol iyo afartankii mudane ee soo xaadiray waxaana ka aamusa oo keliya hal mudane manay jirin ciddiida sharcigaasi guddoomiye xigeenka koowaad ee baarlamanka aqalka hoose dalka cabdiweli sheekh ibraahim moodey ayaa ku dhawaaqa natiijada
diidmo eber aamus hal boqol soddon iyo sagaal ayaa ansixisay sidaasuu sharcigaas ansax ku yahay waana mahadsantiin sharcigan saxaafaddu ay maanta meel mariyeen baarlamanka aqalka hoose dalka ayaa waxaa loo gudbi doonaa baarlamanka aqalka sare ee dalka kuwaas oo marin doona akhrinta koobaad labaad iyo tan saddexaad ugu dambaynna u sii gudbi doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si uu u saxiixo faahfaahin dhereed ah ayaa ka soo baxaysa qarax sabir dhimshihii dhaawac oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho mahad nuur axmed ayaa faahfaahinaya waxaa magaalada muqdisho ka dhacay qarax samay dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale hanti dadweyne oo ku burburtay qaraxyadaasi qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka isgoyska digfeer ee magaalada muqdisho ee caasimadda dalka walow ay ciidamada amniga ee magaalada muqdisho ay sheegeen inay ka hortageen qaraxaasi afhayeenka gobolka banaadir oo warbaahinta kula hadlaya goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa sharaxaad ka bixiyey qaraxan iyo khasaaraha uu geystay iyo sidoo kale qaraxyo kale ay ka hortageen ciidamada ammaanka ee magaalada muqdisho kooxaha argixisada ayaa waxay isku dayeen gaari baraada ah oo madow in ay soo dhaafsiistaan waddo u xirneed ee ciidamada ammaanka oo xaafad ku tiilay isbitaalka suudaneeska dhinaceeda ee runtii waddadaas way xirneed si qarjajeex ayay rabeen inay ku soo dhaafaan ciidamada ammaanka ayaa ka war helay waxaana ammaantaasi mudan shacabka magaalada muqdisho iyagu si dhow ula shaqeeya laamaha kala gedisan ee ammaanka islamarkaana ku wargeliyey in gaari baraado madow noocaasi ah uu doonayo inuu isku maro waddadaasi oo xirneed islamarkaana ciidamada ammaanka ay goobtaasi soo gaareen gaarigaasna ay isku dayeen inay istaajiyaan rasaasna ay markaasi dhex martay kadibna ay ciidamada ammaanka ku guulaysteen iyagoo shacabkii badbaadinaya inay goobtaasi ay ka nadiifiyaan shacabkii inta ay ku mashquulsanaayeenna gaarigii oo halkaasi ku qarxay halkaasi waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo afar askari oo iyagu ka hortegayay inay badbaadiyaan shacabka magaalada muqdisho ku dhaqan islamarkaasina kooxahaas argixisada la dagaalamay ee fashiliyey dhibaatadii ay la damacsanaayeen shacabka sidoo kale abbaarihii koo iyo tobankii ayaa kooxaha argixisada iyagoo iska soo dhigay ciidan waxay damceen inay soo dhaafaan jagboontigan ee saybiano iyagoo isku ekaysiinaya ciidamada minitariga tuutihii minitarigana watay ciidamada booliska ee jagboontiga joogay ayaa iyaguna ka hortagay oo la dagaalamay halkaasna waxay ku dileen kooxihii nabaddiidka ah ay haddaa u jeeddeen inay halkaani meydkooda yaalaan hubkii ay wateenna ay kaga qabteen sidoo kale waxaa halkan ku dhaawacmay ciidan kale iyo shacab waxaa sidoo kale dhibaatay ka soo gaartay shacab oo ku dhintay waxaana kaga dhintay ciidamada booliska hal qofood tirada marka ciidamada dhaawacantay labada dhacda ee maanta dhacday waa ilaa iyo lix ciidan hal askarina waa uu kaga geeriyooday allah u naxariisto odayaasha dhaqanka magaalada cadaado ayaa maanta iska diiday kulan uu ka dalbaday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre cabdirashiid cali maxamed ayaa mar kale faahfaahinaya kadib safar ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo maanta ku yimid magaalada cadaado ayaa daaranaa sidii uu mar kale ula fadhiisan lahaa odayaasha dhaqanka degmada cadaado oo horey ula kulmay ra-iisul wasaare kheyre ayaa durbo marka uu yimid cadaado waxa uu dalbaday la kulanka odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta degmada balse odayaasha ayaa si cad u sheegay in aanay la kulmaynin ra-iisul wasaaraha kulanka uu ra-iisul wasaare kheyre rabay inuu la qaato odayaasha dhaqanka degmada ayaa daarnaa sidii ugala hadli lahaa tabashada ay qabaan odayaasha iyo siyaasiyiinta cadaado ee ku aadan hadalkii uu dhowaan ka sheegay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug dalabka ra-iisul wasaaraha kadib waxaa kulan saacad qaatay wada yeeshay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta magaalada cadaado waxayna uga hadlayeen sida ay ka yeelin lahaayeen kulanka uu dalbaday ra-iisul wasaaruhu fadhigaas kadib odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in aanay marnaba la kulmayn ra-iisul wasaaraha waxa ayna sabab uga dhigeen in uu horay ra-iisul wasaaruhu uga baxay ballan uu la galay odayaasha dhaqanka degmada cadaado balse ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in dhuusamareeb uu ka sheegay oo keliya inay taal gogasha dib u heshiisiinta galmudug balse aan u shaacin halka doorashada lagu qabanayo sida uu maanta ra-iisul wasaaruhu ka sheegay magaalada cadaado inkastoo uu ra-iisul wasaaruhu sheegay inuusan dhuusamareeb ka shaacin halka lagu qabanayo doorashada galmudug haddana odayaasha cadaado ayaa ku adkaystay go'aankooda ahaa in aysan marnabo la fadhiisan doonin ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre wafdi uu hogaaminaya gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta gaaray degmada xudur ee gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya mar kale mahad nuur axmed wafdi ballaaran uu hogaaminaya gudoomiyaha golaha shacabka oo isugu jira xildhibaano ka tirsan golaha shacabka saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda ayaa gaaray magaalada xudur ee gobolka bakool waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhoweeyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed xildhibaano iyo wasiire ka tirsanna koonfur galbeed iyo saraakiisha ciidanka gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabkii madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa waxay xarigga ka jireen xerada ciidanka booliska ee maamulka koonfur galbeed ee magaalada xudur intaasi kadib waxaa warbaahinta si wada jira ula hadlay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in ay dadka deegaanada bakool ay u baahan yihiin xilligan inay helaan adeegyada asaasiga
waxaan kaloo soo sidoo kale aan soo marnay saldhiggii biliiska oo isagana sidaasoo kale ay hay-adda dhistay isagana waa soo furnay guud ahaan shaqooyinka ugu muhiimsanaa bay ka mid ahayd waxaan dhagax dhignay oon codsanaynaa in sida ugu dhaqsaha badan hay-adaha ay khusayso ay gacan nooga siiyaan eeraboorka weyn ee degmada xudur degmada xudur waxay leedahay eeraboor weyn laakiin wuxuu u baahan yahay dhismo wuxuu u baahan yahay dayactir wuxuu u baahan yahay in la xiro marka cid allaaliya ciddii ay khusaysay iyo hay-adaha shaqada ku leh oo ay ugu horeyso wasaaradda gaadiidka ee dowladda federaalka iyo hay-adihii horey nooga ballan qaaday inay dhisaan sida hay-adda s f inay sida ugu dhaqsaha badan waxaan codsanaynaa eerboorkaas eerboor muhiim ah waaye oo gobolka muhiim u ah degmadana muhiim u ah in sida ugu dhaqsaha badan dhagaxdhigga annagaas looga jawaabo oo loo dhiso guud ahaan kormeerkii ciidamadii iyoyaan soo marnay mar labaad soo dhowaada mas-uuliyiintii noo timid dhanka kale gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursoshe cabdiraxmaan oo socdaal maanta ku gaaray magaalada xudur ee gobolka bakool ayaa isna sharaxay socdaalka uu ku tegay magaaladaasi iyo ujeeddada uu ku qotomay safarkiisa guud ahaan wali lena una kooyowka kiikana wali ka saabsanayah inuna xoojina horumarka inta ku dareera khaasatan inuna xoojina dadaalka isugada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee mudane cabdicasiis lafta gareen dadaalka kiija inuna garab surugna maadaama uuse horan dareera ununa xakamna dhiniyaalyaha surugno horan dareerna waanolina muuqata inta markii koyni shacabka gobolka bakool degan khaasatan magaaladan xudur dadan diyaarsan in horumarkaasi yoona ku qeyb qaadadaan waana wali aaminsanaa dad badan oo doorka laa jira khaasatan hay-ado oo dowladda la shaqeeyo oo khaasatan humanitarian ka qaabilsan ama qaar amniga iyo dhini walba kula shaqeeyo dowladda koonfur galbeed in lala shaqeeye dadaalka oo madaxweynaha wadiyoona dhinijo ha ku suraban tan kale runtii dibudhiska soomaaliya geek wali imbaahanyaa in hooslaha ku bilaabo imbaahanya kor walban ku dhismaayaan hooslaha ku bilaabo heer degme laha ku bilaabo heer gobol la kooye saas isteedkan dhisama taliyaasha ciidanka qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ah ayaa maantay xarunta guud ee taliska ciidanka galmudug ka dhagaxdhigay duleedka magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug cumar axmed ibraahim saxiifo ayaa faahfaahinaya taliyaasha ciidamada soomaaliya gaar ahaana taliyaha ciidanka booliska asluubta iyo milatariga iyo wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay xarunta ciidanka booliska galmudug oo laga dhisayo dhanka waqooyi ee magaalada cadaado munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa ku sugnaa taliyaal kala duwan oo ka tirsan allaamaha booliska galmudug iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado nuur yarow xayle taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed bashiir cabdi maxamed ameerika ayaa sheegay in xarunta maanta la dhagax dhigay ay tahay xarunta ugu weyn ee ka howlgalayaan booliska galmudug waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaannu dhagax dhigno qaybta guud ee taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ee galmudug waxaan fiilayaa ilahay haddii rabbi raalli ka noqdo inay tahay qaybtii ugu wanaagsaneyd oo ugu quruxda badnaydna ka soo bixi doonto maadaama halkan wax ka dhexdhigeen dhexdhiggan ay ka mid ahaayeen wasiir dowlaheennii wasaaradda gaashaandhigga taliya xoogga dalka soomaaliya taliya ciidanka asluubta soomaaliya iyo taliya ciidanka booliiska waxaan u malaynaa inuu noqonayo qayb qaali ah oo weyn oo ciidanka booliiska soomaaliyeed howlaha wax ka qabata ummadda shacabkana si fiican loogu adeego wasiir duulaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cali xagaa ayaa sheegay in xaruntan ay tahay tii ugu horeysay oo si wada jira ay xarigga uga jiraan taliyaasha ciidanka qalabka sida ee soomaaliya waa sida taliya bashiir uu sheegay tii ugu barako badneed bay noqonaysaa weli ma dhicin taariikhda inta ciidanka taliyaashii ciidanka oo dhan oo hal meel dhagax wada dhiga waxaan caddaynaynaa hadda in amarkii ra-iisul wasaaruhu ee ahaa galmudug inay dhammaan hay-adaha federaalka ee dowladdu ka howlgalaan inuu fulay oo shalayna aan tagnay qaybtii koobiy labaatanaad absuluubta iyo wasaaka oo booliskiiya marka ree cadaado aaday u nasiib eedeeyeen sababta keentana waxa weyn bashiir taliya bashiir baa marar badan ku celceliyey maxaa ahayd wixii waxba halkan ka dhisa marka ree cadaado muxuu ahaa ma gaar ahaan ama guud ahaan gobolka muxuu ahaa galguduud runtii waxay dad aada u helan oo doonaya inay gacmahooda wax ku qabsadaan in wax loogu dara maahay ayaan ku kulannay waan ku mahadcelinana soo dhoweyntii waan ka mahad shirweynihii shanaad ee dawista waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta laga daafuray magaalada caasimada ah muqdisho mar kale mahad nuur axmed ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qatar ayaa maanta magaalada muqdisho ka daafuray shirweynaha shanaad ee dib u eegista waxbarashada dowladda soomaaliya daafurka shirkan waxbarashada waxaa goobjoog ahaa wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya cabdulaahi goodax barre wasiirka caafimaadka wasiire ku-xigeen iyo deeqbixiyaal caalami ah agaasimayaal iyo marti sharaf kale shirka ayaa intuu socday looga hadlay xoojinta nidaamka waxbarashada iyo sidii loo heli lahaa adeegyo waxbarasho oo dhammaystiran ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qatar ayaa sheegay in xukuumadda soomaaliya ay ka go-an tahay muhiimadda horumarinta waxbarashada dalka laba saniyo badhkan xukuumaddu dhisnayd waxaan xogaaalu ahaa sanadkii ugu horreeyeyba inaan xoogga saarnay siyaasadda waxbarashada iyo manhajkii waxbarashada qaranka soomaaliya waxay lahaan jirtay dadkayagii weliba waagii af soomaaliga loo turjumay af soomaaliga la qoray luqadda af soomaaliga in wax lagu barto manhaj aad u dhisan oo tayo leh oo haddii ay tahay aqoonta noocyadeedii kala duwaneyd ama biology ha noqoto physics ha noqoto chemistry ha noqoto dugsiga sare xisaab ha noqoto iyo dugsiyada hoose iyo dhexe qofkii aqoontii af soomaaligana uu ka dhisan yahay iyo dhaqankii uu lahaa aqoontii kale caalamka la taabad la falgelaysay ee la soconaysayna uu ka dhisan yahay
intaasi kadib wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa ka hadlay shirweynaha shanaad ee diboogista waxbarashada dalka sheegana qorshaha uga degsan wasaaradda waxbarashada wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay tayada waxbarasho waxauna sheegay inay hubi doonaan jaamacadaha dalka oo sheegay inay aada u tiro badan yihiin shantii sanoo lasoo dhaafay sanad walba wasaaradda waxaa dhaqan u ahayd in ay mar walbaba sanadkii lasoo dhaafay milcisato oo ay tiraahdo maxaa noo qabsoomay maxaa noo qabsooni muxuu ahaa ku talagalkeenna shaqadaas shaqo wasaaradda u gaara ma aha bahda waxbarashada dhammaanteed hadday tahay muxuu ahaa dadka maalgeliyo deeqbixiyaasha loogu yeero iyo hadday tahay dowladda soomaaliya levelkay doontaa noqoto hadday federaalka tahay hadday maamul goboleedka tahay waxaa noo samaysan qaab wada shaqayneed oo ah marka hore inaan wax isla qorshayno tacliintaan niraano saddexdii sano soo socoto maxaa la yeelaa waa arrintaa arkaysay oo e s b-ga sanad walbana la qorsheeyo la yidhaahdo wixii noo qorshaysnaa sanadka maxaa qabsoomay waa waxaa fagaaraha maanta aan iskugu fadhino jaamacaduhu way kala caddaan doonaan arrintaas waxay bilow u noqonaysaa in muxuu ahaa tayada tacliinteenna sare ay hagaagto accreditationkuna wuxuu noqon doonaa institutionska iyo programska waxaa laga yaabaa brograamyo badan oo jaamacadaha qaarkood ay hayaan in muxuu ahaa ay xirmaan maxaa yeelay uma diyaarsana qaarkood inay brograamyada qaarkood ay wadaan institutionska qaarna inay xirmaana laga yaabaa maxaa yeele uma diyaarsana inay institution tacliin sara ay ahaadaan waxaan ku hoos wadnaa farsamo badan waxaan rabnaa qaarkood inay isku tagaan waxaan rabnaa qaarkood inay college isku bedelaan waxaan rabnaa qaarkood in programskooda aan siino muddo ay ku hagaajiyaan kuwa rajada leh laakiin haddii ilaah yidhaahdo sanadku intuusan dhammaanin waxaan rabnaa tacliinta sare tayadooda inay meeshaas ka bilaabato xubno ka tirsan golaha wakiilada maamulka somalilan ayaa ku baaqay in si sharoodlaan ah loo joojiyo dagaalbileedka ka soo cosboonaaday qaybo ka mida gobolka sanaag mar kale cabdirashiid cali maxamed iyadoo dhowaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka sanaag ee somalilan ay ka qarxeen dagaal beelidyo u dhexeeya laba beelood oo halkaasi wada tegaa ayaa xubno ka tirsan golaha wakiilada maamulka somalilan waxay ku baaqeen in si shuruud la-aana loo joojiyo colaadaasi xildhibaan axmed maxamed diiriya nacnac oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada somalilan oo la hadlay radio cadaado waxa uu sheegay in wax laga xumaada ay tahay dagaal beeleedkan in badan ku soo lalaabtay gobolka sanaag gaar ahaana nawaaxiga degmada ceelafweyn ee gobolkaasi waxa uu sheegay beelahan dagaalamaya in dagaalkooda uu salka ku hayo wax aan micno lahayn oo la xiriira dhinaca deegaanka iyo sidoo kale daaqsinta islamarkaana maalin kasta dhiig si micla-aan waa si micno la-aana loo daadinayo xildhibaan nacnac waxa uu sheegay islamarkaana beelahaas dagaalamaya ugu baaqay in si shuruurla-aan ay ku joojiyaan dagaalkaasi waxaana intaa hadalkiisa ku diray in mas-uuliyiinta ugu sarreysa somalilan ay wadaan qorshe ay wafdi ugu dirayaan beelaha halkaasi ku dagaalamaya si loo kala dhex galo sidoo kale xildhibaan nacnac oo hadalkiisa sii wato waxa uu sheegay inay aqbali doonaan xaaladii deg dega ahayd uu dhowaan madaxweyne muuse biixi ku soo rogay deegaanada ceeregaabo gar adag iyo sidoo kale ceelafweyn oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka sanaag kuwaas oo hore u doodeen mudane waa kuwaas oo horey ay u diideen mudanayaasha golaha wakiilada somalilan sida uu sheegay xildhibaan nacnac baaq baan dirayaa aan leeyahay dadka walaalaha isku dilaaya ee waxba isku hayn ee isdhalay ee ee habawaaga ee maabtiga ee ilaahay isku salliday ilaahay booggiina barcaan isku maryaaan leenahay oo iska jooga dagaalku dagaal weyn baa ku dhintay wiil kuma dhasho marka iyaga waxaa lee walaalayaal dagaalkaa naga daaya marka dagaalkaas wuu soo noqonoqdaa waa laba beelood oo meesha wada yaalla oo isdhalay oo markaa geeloodu meel wada daaqo dee u kala taagelaya waa musiibo ilaahay keenay marka waa musiibo ilaahay keenay odayaashu waa yaacee laakiin dee miyaa ilaahbaa waxaan isku geynaye seebaa miyaa weligood kala dhex fadhii karaya waa wax iswada dhalay wax iswada dhalay waxaanu doonaya haddaan baarlama baarlamanka nahay inaan xeeraan dad lagu diidna inaanu soo dhigno oo emergency saddex bood lagu lo la geliyo meesha oo emergency gobolkooda la geliyo annakaa diidna waxaan u diidaynaa berigaa waxaan moodaynaa dee arrin oo dee dadka oo dhan dad iska degan oo bento gobolka la saaro laakiin marka waa la ogol lahay waa la ogol lahay in bento la saaraa baan doonaa dagaalkii ugu dambeeyey ee shalay ka dhaca deegaanka karamaan ee dhinaca galbeed ka xiga magaalada ceelafweyn ee gobolka sanaag ayaa inta la xaqiijiyay waxaa ku geeriyooda sagaal ruux oo labada dhinaca inkastoo aan la xaqiijin karin tirada saxda ee dhaawaca waxa uuna dagaalkani noqonayaa mid in badan ku soo lalaabtay gobolka sanaag gaar ahaana deegaanada hoostaga magaalada ceelafweyn ee gobolkaasi sanaag guudahaan intaas ku dhan yahay warka habeen oo soo saaray mahad nuure axmed aniga xasan la socodsiinaya tan intaan warkaan warka xeedubu kulmi doono habeen wanaagsan